Munaasabadda soo qaban qaabisay Hay'adda Naafada Qaranka Soomaaliyeed oo ka dhacday Tiyaatarka Qaranka waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowladda federaalk Soomaaliya, madaxda Hay'adda Naafada Qaranka, iyo dadka qaba baahiyaha gaarka ah ee ku nool caasimadda Muqdisho. Hay'adda Naafada Qaranka Soomaaliyeed iyo Wasaaradda Qoyska ayaa la wareegay saddex boqol oo gawaarida loogu talagalay dadka naafada ah ee wheelchair-ka. Gawaarida oo isugu jiray noocyo kala duwan ayaa loo qaybiyey qaar ka mid ah dadka naafada ah kuwaas oo baahi weyn u qabay helitaanka gaadiidkan. Gudoomiyaha Hay'adda Naafada Qaranka Soomaaliyeed Maxamed Cabdul Jaamac ayaa ugu horeyn munaasabadda ka hadlay.
Ee, markii la arko wheelchairs ama qalab naafo dadku waxay u maleeyaan oo keliya jasi wax uun qofka uu ku socdo laakiin xaqiiqadu intaa waa ka weyn tahay waxa weeye wax kasta oo horumarka iyo nolosha bini'aadanka ah ayaa ku xidhan Ee, waxaa ku xidhan qofka sharaftiisa waxaa ku xidhan horumar inuu sameeyo inuu shaqaysto inuu wax barto guud ahaan qalabkay keeneen waa saddex boqol oo wheelchair oo laba boqolna manual tahay boqolna ay electric tahay kuwa kana gadaal baan ka qaybinaynaa Dhankooda, Maxamed Cismaan Naasturo, Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Qoyska Soomaaliya, iyo Senator Leyle Maax ayaa sheegay in deeqdan ay ka mahadcelinayaan islamarkaana baahi weyn ay u qabeen dadka naafada ah.
hay-adda naafada soomaaliyeedna waxaan leeyahay shaqo wacan baad qabateen idinkana dadaalkiina halkaa ka sii wada intaas iyo inka badan ayaan idiin rajaynayaa walaalahay soomaaliyeed ee naafada soomaaliyada kala duwanna waxaan leeyahay allaha idin boogdhayo waa idinla dareemaynaa xanuunka aa qabtiin laakiin maxay hidey dee nin walba wuxuu ilaahay u qoray ayaa meesha taala dabcan deeqdan waxaa iskugu jirtaa saddex boqol wiljeer ah kuwa manual ah iyo kuwa eh, electricist ahaa Eh, deeqdan waxay ka caawinaysaa naafada soomaaliyeed inay gutaan howl maalmeedkooda si ay u gaaraan howlahooda maalmeedka mar walba ay u qabsadaan Eh, deeqdan waxay ka turjumaysaa naxariis walaalnimo naga dhexaysa labada shacab qatar iyo soomaaliya Eh, waxaan rabay sidoo kale inaan u hambaliyeeyo ururka eh, qaranka soomaaliyeed shalay mudxileedkooda loo cusboonaysiiyey afarka sano soo socota sidoo kale bishii hore waxaa loo saxiixay sharcigooda sharciga ilaalinta qaranka soomaaliyeed waxaana saxiixay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya